gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi ayaa shacabka reer kismaayo ugu baaqay inay ilaaliyaan biyomareenada magaalada si aysan biyaha u fadhiisan wadooyinka wadooyinka magaalada kismaayo oo loo dhisay hab casri ayaa maamulku waxa uu wadaa dardargelinta howlaha qashinsaarka ah gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ayaa shacabka reer kismaayo ugu baaqay inay ilaaliyaan biyomareenada magaalada roobabkii guga oo curtay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wuxuu da'ayaa maalinta saddexaad wax dhibaato ah oo hadda dadka u yeelana ma jiraan ilaahay baa mahadda iska leh waxaa lagu guulaystay in magaaladii biyihii xoogga badnaay ay dhaafaan oo badda galaan awal waxay ahayd argo waddadii dahabshiil iyo camal iyo hormuud maraysana iyaduna way dhammaystirta qayb ka mid ah biyihiina waxaa la geeyey baddaa la geeyey si allaaligeed waa guul runtii u soo hoyotay magaalada kismaayo iyo shacabkeeda iyo guud ahaan dalka soomaaliya iyo jubbalandba waxaa la rabaa marka maadaama ay magaalada ka dhisan yihiin dirinaji waaweyn oo biyaha qaadaya dadka reer kismaayood waxaa la farayaa inay ilaaliyaan dirinaja ilaaliyaan biyomareenadaas si biyuu u baxaan haddii qof walba oo meesha degan ama aan deganaynba au qashin ku tuuro waxaa dhacaysa inay biyuhu magaalada ku xirmaan kadibna ay dadka waxyeeleeyaan si marka loo badbaadiyo dalkaantisa loo badbaadiyo magaalada iyo bilicda loo badbaadiyo waxaa qof walba mas-uul ka saaran tahay inuu ilaaliyo biyomareennada wadooyinka muhiimka ee magaalada kismaayo oo dhowaan la hirgeliya ayaa loo sameeyey bulaacado ay biyaha maraan kuwaas waa inta badan xiraan bacaha ka soo bida suuqa